الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة بسم الله الرحمن الرحيim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacanoo wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijkeenna andulus bodkasti oo maantay uu marti inoogu yahay sheekh maxamed abuu cabdalla xalqadan oo noqonaysa kulankii labaad ee sheikha aanu la yeelano soo dhowow sheekhana marka hore waan dhowahay jazakallahu khayran waa tahay sheekhana waxaan rabnaa maantay inaannu ka hadalno tajrubadii aala yaasir sidee hooshaasi ku bilaabatay bismi illahi araxmaan araxiim alxamdu lilah almannaan almelik alquduus assalaam mudabbir allayaali walayaam musarif alshuhuuri walacwaam qadara alumuura faajraaha cala axsani nidaam maa shaa allahu kaana wamaa lam yasha lam yakun والصلاة والسلام على معلمنا وقدوتنا ومرشدنا إلى الحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على دربه إلى يوم الدين وبعد إن جزاك الله خيرا waxay ahayd run ahaantii qadiyad aad iyo aad ilaa hadda saamaynteeda igu leh saaad ogsoon tihiinba taariikhdu markay ahayd kun afar boqol soddon iyo labadii hijiriyada taasoo ku beegneed labada kun iyo kow iyo tobanka waxaa dalka ka dhacay abaar aad yo aad xoog badan baa dhacday abaartaas waxay sababtay barakac waxay sababtay majaaca iyo gaajo aad u tiro badan waxay baabi'isay xoolo badan dadna waa ay ku la'deen abaartaas sidoo kale waxaa yaraaday micnaha oo baaba'ayba dalagii dalka ka soo bixi jiray maadaama ay roob la'aan ay dhacday sanooyin isku xigxiga sidoo kale caws ma jirin xoolaha ay daaqaan sidoo kale webigii laba webiba labadii webi ee jubba iyo shabeelle waa ay gureen khatar aad iyo aad u ballaaran baa na soo waajahday xilligaas dhibaato weynaa dhacday dhibaato weyn baa dhacday oo indhahaan laga qarsan karin waata waxa ay sababtay abaartaas baraka cad iyo aad u ballaaran weliba labada goboloo ugu darnaa baayo bakool iyo shabeellada hoose ayay ugu badnayd aad u sax haddana abaartu wilaayaadko dhan ama dalkoo dhan aad bay u camimtay meel hadda laba gobol ama saddex gobol ay ku ekeed maahe soomaaliyao dhan bay camimtay ay saamaysay ay saamaysay dadku marka waa ay barakaceen waa garta haddii xoolihii ay ka baaba'een warihii ay ka gureen webiga u guray beerihii aysan dalag soo dalag u baaba'ay waxaa haddana dhimashadii ay ku bilaabatay xoolihii dadka iyo xoolaha xoolihiibaa markii dalagii iyo iyo maxaale cawskiiba ay baaba'een biyihiina ay eber noqdeen waxaa baaba bilaabay iyo halaag uu ku bilowday dhimashadu ay ku bilaabatay xoolihii siiba lo'da waa garta lo'diiba waxaa la odhan karaa boqolkiiba lixdan ama toddobaatan anuu markaa meesha aan joogay gobolka shabeellada hoose aan markaasi aan mas-uulka ahaa waali aan ka ahaa boqolkiiba toddobaatan boqolkiiba siddeetan lo'dii waa baaba'day waa baabaa waxaa ku xigay arigii waa isaguna dhimasho bilaabay waa garta waxa ugu adkaysi badan xoolaha aad la dhaqdo geela ugu adkaysi badan geelu waa caynta haddana kama marneen inuu waxa weeyaan dhimasho ay ku bilaabatay laakiin badankii waa badbaaday geelu waa garta qadiyaddaas marka ay dhacday waa iska ibtilo ibtila'aadka ilaahay subxaana watacala ummaddiisa uu ku ibtileeya ayay ka mid tahay abaartu abaarahana waxyaabaha ummadda wada saameeya ayay ka mid tahay markii la yidhaahdo colaadda iyo abaarta waxaa saamayn badan abaarta colaadda waxaa laga yaabaa meel gooni ah inay saamayso ama mandiqo gooni ah laakiin abaartu waa camimaysaa ummaddo dhan meel walbay ku faafaysa meel walbay ku faafaysaa oo nin taajira iyo nin faqiira isku siiba u saamaynaysaa nin wax haysta iyo ninaan haysan isku siiba u saamaynaysaa waa garta haba lasii kala darnaado Een, abaartaas marka ibtilaa ayay ahayd Een, ilaahay subxaana wa tacaalana fawaa'id baa ku sugan cibrana waa ay ku suganta ilaahay waxa uu leeyahay walqad arsalnaa ilaa umamin min qablika faakhadnaahum bilba'saa'i waaddaraa'i lacallahum yatadarracuun walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waljuuci wanaqsin min alamwaali waalanfusi waathamaraat wabashir assaabiriin sideedaba haddii musiibo timaado dadka waxaa laga rabaa in ilaahay subxaana watacaala ay u cararaan in ilaahay subxaana watacaala ay u noqdaan in ilaahay subxaana watacaala ay u tadarrucaan ina ay wax isku taraan abaartaas noocaas ee dalka camimtay dad iyo dunyana saamaysay waxaa ka dhashay in dadku ay barakacaan meelaha ugu badan ee dadku markaa u barakacayeen waxaa ka mid a muqdisho oo hay-aduhu ay ka sameeyeen xerooyin qaxooti qaxooti halkaasna dhibaato badan iyo rafaad badan uu ka dhacay sida aad micnaha aad ku hayseen iclaamka ama Mhm.
macluumaadka sidii lagu hayay dhibaato badan oo hadda aanan ka sheekayn karin baa meesha ka dhacday dadkii waa ay ku hingoobeen intooda badan
sidii la rabay looma sidii la rabe looma qaabilin een, dhibaatadana badanna waa ay qabsatay dadka dadkii wax la siiyey xataa dib baa looga dhacay ee, dhibaatooyin fara badan baa meesha ka dhacay ummadda marka maadaama annagu aan mas-uul ka nahay barakacna uu bilowday waxaan ka yeelannay kulan degdega in dadkaas aan celinno waa garta annagoo badbaadinayna noloshooda adduun iyo aakhiro arrinkaasi ka gobol ahaan markaan go'aan ku qaadannay waxaan u gudbinna xarakada culayska ka jira kontaroolada markaas ceelasha biyaha oo wilaayadu gacanta ay ku haysay kontaroolka siinka dheer oo maalin walba tobanaan baawur oo xamuul ah oo qaxooti ah qaarkoodna shabeellada hoose ay ka yimaadeen qaarkood jubbooyinka ay ka imaadeen qaarkood ay ka yimaadeen baaya bakool ayaa meesha nagu mara ilaa gedaa laga imaanayay waa garta arrinkaas xarakadu aad iyo aad bay u danqisay mushkiladda haddaad sheegtid waxaa fiican xalkeeda xalkeydii inaad markaas aad ku xujisid waa garta annagu markaan mushkiladda aan sheegnay waxaan idhi xalkanaga waxaan u aragnaa in dadkaas annagu aan qaabilno xerooyin aan u samayno gacanta aan ku dhigno qaarkoodna deegaanadooda inaan uga samayno meelo dadkaasi lagu hayo intii ilaahay subxaana watacaala faraj ka furay arrinkaas waa la soo dhoweeyey ka walaayahaan markaas lacag toddobaatan kun oo dollar ayaan haynay oo danguuda oo danguud inaan ku qabannaa lacagtii mashaariic kale iyo howlo kale aan rabnay inaan ku fulino waxaan u weycinnay dhankaas iyo dadkii qaxootiga ah inaan mukhayam inaan samayno ayaan isla goosannaa xarakadana waan u sheegnay lacagtaas inaan hayno Een, teendhooyin xoogaa fiicanna aan hayno Een, dad badanoo ganacsata ah ay diyaar u yihiin iyo dad muxsiniin oo gobolka jooga inay arrintaas ay wax ka qabtaanna ay diyaar u yihiin arrinkaas waa la soo dhoweeyey waana howshaasna fuliyaa la yidhi waa garta kontaroolkii baabuurta lagu baariyey midaan ahayn ee dadka qaxootiga lagu cesho ayaan samayn baabuurka yimaada oo dad qaxootiya wada inay soo celiyaan laakiin waxaan nidhi saacatu sifirka annaga idin soo wargelinayna haddana waxaan samaynaynaa meeshii dadkaas ay degi lahayeen baan qadiyaddii baan diyaarinaynaa markaan howshaas idin dhahno dadkaas soo xareeya shaqadaas halla qabta annaga howshu waan dedejinnay shaqadaas injineer ogaab iyo guddi uu ka mid yahay iyo rag badan baan isku darnay waxaan qiimaynay meesha dadka la dejin karo waa garta Ee, lajnadii waxay soo ikhtiraacday lambar konton dhanka eelaboorka dhankaas inay macquulta guryo waaweynna waa ku yaallaan ceelna waa ku yaallaa dhul ballaaran oo caamana waa ku yaallaa waa garta Een, waa meesha laga dhisi doona waa meesha xerash- xerada laga dhisi doono meeshaas iyo dhowr meelood oo kale soo arkeen anigiyo wafdi kalaa waxaan ka baxnay degmada marka waan qiimaynay meelihii lasoo qiimeeyey lambar lixdan dhanaane dhowr meelood baa lasoo calaamadeeyey meesha noogu macquulsaneyd markaas Ayay waxay noqotay lambar konton ayadoo aan fiirinay istiraatiijiyadda iyo meesha ay ku taallo waxay u dhowdahay ceelasha biyaha iyo muqdisho waxay u dhowdahay afgooye oo waa waddada muqdisho iyo marka ilaa iyo kismaayo isku xirta kismaayo aadaa dhankan kale waddada isku xirta baydhabo iyo afgooye ilaa iyo wallaweyn ilaa waad garanaysaa waddadaas ayadana istiraatiijiga way u dhowda marka marka waa u dhowda oo qoryooley bay u dhowda awdhigley u dhowda afgooye u dhowda wallaweyn buu u dhowda muqdisho iyo ceelasha biyuhu u dhowda dhan walba marka qofkii baydhabo ka yimaadana waa meeshaas waa u dhowda, waa soo gaari karaa qofkii muqdisho ka yimaada waa soo gaari kara dhan dhankii qoryoole marka meel istiraatiiji oo macquul ah ayay lana- nala noqotay waa garta Een, deegaan ahaanna u roon een, ciid ahaanna u fiican dhan walba haddaan ka fiirinay meel istiraatiiji ayay noqotay halkaas ayaan u doornay tabeello weyn baan ku dhejinay magacii baan isla raadinay waa garta maxaan u bixinaa waa garta magacyo badan baa la keenay waxaan markii dambe aan qaadannay aala yaasir maxaa ku doortee waxaan ku doorannay usro waxay ahayd loo dhibay ilaahay diintiisa oo markii maka la joogay dadka ugu horreeya ilaahay diintiisa qaato rumeeyey nabi maxamed ayay ahaayeen siirada waad ku haysaa ayagoo la dhibaataynayo aabbihii hooyadii wiilashii ilmihii bannaan baa la keenay lagu cadaabayay nebi maxamed baa soo maray sala allahu calayhi wasalam ayadoo halkaa lagu tacdiibinayo ayaguna ay diintii ku dheggan yihiin oo ay waxa ay leeyihiin diinteennu waa diinul islaam nebi maxamed diinta lala soo dejiyaan qaadanay la cadaabayo ayuu nebi maxamed soo kormaray isagoon markaa waxba u qaban karin hadalka uu ku yiri waxay ahayd sabran yaa aala yaasir fa ina mawcidakum uljanna ree aala yaasirow sabra ballanteennu waa janno jannaa noo ballana insha allahu tacaala marka halkaasaan kasoo qiyaas qaad halkaasaan kaga qiyaas qaadanay marka qiyaas fiican oo run ahaantii ree aala yaasir markii la yidhaahdo aala yaasir waxaad dareemaysaa dadkii ugu horreeyo diinta ilaahay loo dhiba hooyadood awalu shahiidatin fi lislaam sumaya bay ahayd Mm.
marka liajli daalika ayaan u doorannay Marka magaca magacaas halkaasaa kasoo qaadatay.
halkaasaan ka soo qaadannay waa tahay marka waa bilowday waa bilowna maamulkii ceelasha biyaha iyo maamuladii kale afgooya ka dhisnaa kulli waxaan baabuurta soo baxaysa ee xamar u socoto halkaa gelaysa hala joojiyo halkan ha loo soo looxiyo dad qaxootiya oo xamar gelaya insha allah ma jiri doona waxaa hadda ka dambeeya Een, marka koontarooladii aad ku- amar ku siiseen koontaroolada aan dadka ku- aan ku siinay cid walba oo abaar ay hayso Mm.
oo soo barakacday dadkaas barakacayaasha soo aruuriyaan yidhi insha allahu tacaala meeshan hala keeno dadka marka xerada la keenayay ma wax shuruuda iyo wax lagu xiraya miyaa jira Een, dadka wax haba yaraatee oo shuruuda lagu xirayay ma aysan jirin markii laga reebo inay yihiin dad barakacyaala iyo abaari soo barakacisa labo in nidaamka ay mukhayamka ama markaska inay u hoggaansamaan oo dadka soomaalida ah waxaad aragteen macnaha xerooyinka in badanaa nidaam darro ay iska jirto marka in nidaamka ay u hoggaansamayaan in maxaa la yidhahdaa ay yihiin dadkaasi dad barakacyaala oo la xaqiijiya inay barakacyaal ay yihiin intaas un mooye wax kaloo shuruudoo lagu xirayay oo ma culays ah jirin ma aysan jirin waaye Een, dadkii waa keenteen xeradii waa dhisteen maamul noocee ah ayaad u dhisteen xeradii alayaasir xeradu waan dhisnay ilaa iyo marka hore waxaan dhisnay kun teendho waa garta masaajid waa garta isbitaal waa garta madaraso waa garta ee wax lagu barto waa bilowgii marka wax aan ka tagnay ma ma aysan jirin macnaha meel nidaamsan oo weliba waxay u nidaamsaneed si deegaana si deegaana si deegaan u nidaamsaneed ciddii tagtay baa tagtay teendhooyinka layn layn bay ahaayeen naqshad rag injineeraankeenna xataa markii la dhisayey iskamaana dhisin shacash waa ay looma dhisin injineer baa la keenay waxa weye waxaa loo dhisay si nidaamsan baa loo dhisay nidaamsan baa loo dhisay xaafad xaafad baa loo dhisay waa garta magac ayaa loo baxshay magacyaha loo baxshay waa garta xaafad walba nin mas-uulaha loo sameeyey waa oo la ka isku xiray.
mas-uula oo ka mas-uula boqolkii teendhaba nin baa mas-uul looga dhigay boqolkii teendhaba nin baa mas-uul looga dhigay boqolkii teen saasaa la iskugu xirxiray si nidaamka waxa weye loo ilaaliyo Een, arrinkaas markii aan ku guulaysanay oo dhismihii aan ku guulaysanay wixii markaasi dadkaasi agab ay u baahnaayeen hadday noqon lahayd isbitaal hadday noqon lahayd masaajid hadday noqon lahayd madaaris hadday noqon lahayd wax walba ay u baahnaayeen een, musqulo hadday noqon lahaayeen biyo hadday noqon een, daaqimkii iyo shaqaalihii meesha ka shaqayn lahaayoo dhan baan u dhamaystir bifadlilaahi intaas markaan samaynay oo kunkaas een, tayndho iyo isbitaalkiiyo ka gooniyo dhagaxa iyo guryo kaloo maxaa lay maamulka uu ku shaqaynayo wixii oo dhan baan dayactirnay habaynay waxaan guda galay maamulka in loo dhiso waa dadka intaan la keeninba maamulku waa u dhisnaa maamulku wuxuu ahaa guddoomiyihii xerada ra'iiskii xerada ayaan ka bilowna kow mas-uulkii dacwada mas-uul dacwaan u magacaabna mas-uulka amniga iyo xisbadan meesha ka shaqaynaysa rag xisba aan geynay
oo amniga oo amniga ilaalinaya qof mas-uulaa loo sameeyey mas-uulka caafimaadka waxay noqotay magaalo dhan oo dhisan qaadi baan markii dambe geyn meel waxay noqotay magaalo ah lambar konton markii hore qaadi baa joogi jiray tuulo ahaan waan soo rarnay tuuladii awal lambar konton meeshaana ka babulation iyo waxa weeyaan magaalo noqotay halkii baan ka soo qaadnay dadkii lambar konton hore u deganaa tuulada lambar konton hore u deganaa iyo lambar kontonkan cusub ee loo baxshay aalayaasir aalayaasir baa magacoo dhan ba isla qaatay marka lambar konton waa la hilmaamay waa la hilmaamayba ilaa hadda aalayaasir baa loo yaqaanaa xerada aalayaasir halkii baa qaadigii marka la fariisiyey waxbaa dadku isku qabsanayaan waxbaa kala gelayaan deegaanadii u dhadhawaayo dhan baa meesha imaanaya marka qaadi baa la geeyey waa gartay sidoo kale waxaa loo sameeyey mas-uul xagga tacliinta madaaris baa meesha laga furay iskool baa laga furay waxaan samaynay mas-uulka tasjiilka iyo qabuulka oo dadka oo xerada dadka waxa weeye ninka qoraya dadkana maxaa la yidhaha diiwaangelinaya Mhm.
mas-uulka diiwaangelinta dadka Mhm.
iyo qaybta waxa weeye waxaa laiskugu daray diiwaangelinta iyo tarxiibka Mhm. Soo dadka dhoweynta.
waa uu soo dhoweynayey asagii rag kaloo la shaqeeyaba way soo dhoweynayeen dadka macluumaadka iyo tacliimaadka meesha looga dhaqmay u sheegayeen Een, meel baa la dejinayaa waana la diiwaangelinaya diiwaan dhammaystiran baa qofka Mhm.
laga diiwaangelinaya meeshuu ka yimid taariikhduu dhashay ilmihiisa xataa ilmaha waxbarashadooda meeshu wax u marayaan waa laga diiwaangelinaya diiwaangelintaas mas-uulkii diiwaangelintaa la sameeyey dadka cuntaa la siinayay Mhm.
mas-uulka waxa weeye bakhaarka iyo cuntada qaybinta Mhm.
ayaa isagana la sameeyey waa gartay qaybta waxa weeye oo qaybta ugu muhiimsan qaybta ugu muhiimsan qaybta Mhm.
raashinka iyo ilaalinta iyo qaybinta Mhm.
mas-uulkeedaa la sameeyey sidoo kale waxaa la sameeyey muraaqib caam ah oo xerada kormeero guud waa gartay oo waxa dhacaya wixii macnaha caqabaada mulaaxadaada waxaas u dhan soo aruurinaya hadhowtana idaarada u keenaya si loo soco Mhm.
oo wuxuu ahaa macnaha maktabka een, waa mutaabacada mutaabacadii iyo maxaa la yidhaha, shakaawooyinkii iyo mu- mulaaxadaadkii iyo dadkii waxyaabaha ka guuxaya Mhm.
ayuu soo aruurinayay Mhm.
ma og tahay maamulkii waxa weeyaan shaqooyinkan qolo kale ku walbaba mashquulsan yahay.
shaqadeeda ku mashquulsantaa marka haa waxaa loo baahanyaa nin si guud u muraaqib nin si guud muraaqib u u sameeya xaaladda guud nadaafad caafimaad waxa dhan adugu qof muraaqib guud buu iska ahaa Een, walaalkaas waa waa uu jiray marka daaqim kaloo guud oo waxaa jiray een, xagga cunto diyaarinta iyo qaybinta iyo hadde shaqaalo badan oo halkaas ka farcamaya Mhm.
baa jiray cuntada sidee loogu qaybin jiray dadka xerada jazaakallaahu khayran een, cuntada sidee u gaarsiin jirteen sidee u maarayseen cuntada waxaa loo maareeyey si aad iyo aad u wanaagsan maalmihii uu qof maalmihii u horreeyey dadka waa loo karinayay waa gartay dad hadde markaa yimid agab aan wadan waa loo Fara karinayay bannaan.
fara bannaan bay iska ahayeen waa loo karinayay qadiyadaas waan joojinay marka waxaan Maxaa u keennay joojiseen?
waxaan u joojinay dadku haddee gacmo hoorsi inay noqdaan maana rabin waa gartay xoogaa idlaal baa ku jira oo dadkii xoogaa in ayaga loo karaamadoodii- madax banaaneeyo karaamadoodii baa meeshaas xoogaa Mhm.
baa xoogaa wax gaaraysa sidoo kale qofka waxa uu rabo Mhm.
ma karsan karo waa gartay wax ummaddaas oo dhan ka wada dhexeeya ayaa la siinayaa Mhm.
marka dadka waxaa fiican inay waxooda karsadaan waa gartay waxaan marka ku qasbanaanay inaan keenno maacuun waa gartay maacuun baa la keenay maacuuntii baa loo qaybiyey calaa qoys maxaa siin calaa jirtay qoys waxaa la siinayey badarkooda saddex saddex bilood baa loo siinayay oo la isugu daray waa la iskugu darayay timirtooda saliidooda macnaha beriiskooda wax agab dhammaystiran oo macnaha cunto ah oo dhammaystiran baa la siinayay qoys walba waa gartay gurigooday ku karsanayaan waa gartay wixii baahiyaad kale hadday jiraan haddii caafimaad u baahan yihin farmashiya aadayaan wixii intaas ka dheer farmashiyahana meeshuu ku dhex yaallaa farmashiyahan Waa.
meeshuu ku dhex yaallaa meel xogaa guryaha ka baxsan oo guriga dhagaxa qofkii arkay baa arkay meeshaasuu ku yaallay halkaasi caafimaadka u tegayaan wixii kale waaba loogu dhufanayaaba Mhm.
marka waa ay noo faraysatay dadkii waxa weye waa dad isku gartay filan dadka marka raashin keliya waxba uma taraye maxaa kaloo u raaciseen waa sax dadka raashin keliya lama siinaynin iidaanna waa loo raacinaya Mhm.
xogaa yaroo lacaga oo ay wax ku iidaantaan na waa la siinayay xerada suuqyaha ka furmay isla qaxootigii laftirkooda ganacsi meesha ka dhex bilaabay iyagii ayaga laftirkooda waa gar qaar baa qudaar keensanayay qaar baa dhar keenayay dadku waa ilbaxeen markii dambe dhanka waxbarashada marka Mhm.
waxaa la sameeyey howl weyn baa la sameeyey waa garta oo ilmuhu ay wax ku baranayeen Mhm.
dhowr boqol oo arday baa lasoo diiwaangeliyey ayagoo qayba qayba laga dhigay qaybta farbarka qaybta hingaada qaybta qur- waa la kala qaybiyey Mhm.
Een, howlkii waa ku filnaan waya markii dambe howl labaad ba haddana loo dhisay Mhm.
ilaahay wuxuu noogu nimcay waagaas howlal waxaan haysanay macnaha teendhooyina aad iyo aad u waaweyn Mhm.
baan haysanay Mm.
ilaa iyo saddex baa meesha aan ka dhisnaan u filaya howlash howlalkaas waaweyn Mhm.
oo laysku xirxirayo markii dambe meesha markay sii bateen dadku kun baan ku bilownay shan kun iyo dhowr boqol oo qoys bay gaareen markii dambe qaxootigii qaxootigii waa garta way isku soo sheegsheegeen waa way isgaarsiiyeen muqdishiyee dadkii dambe markii dambe ka yimaadeen Mhm.
waa lagu soo meeshaas hadda waa lagu soo jabay waa garta dadkii muqdishii ka yimaadeen meelo badan bay ka yimaadeen marka waxay noqotay in aanu maalin walba oo tawsiic baa lagu sameynayay marka een, si guud tirada guud dadkii aa qaabisheen imise ahayen shan kun iyo dhowr boqol oo qof bay ahaayeen shan kun iyo dhowr boqol oo qof ay ahaayeen Mhm.
marka ilaahay mahaddii dadkaas guryihii intii kale intii hore waa ka adinku marka ballaartay hore waxaa samayseen wax ku filan kun qof kun qof baan samayn marka markii shan kun noqdeen marka hooshii waa isbedel hawshii waa isbedeshay dhul Mhm.
ballaaran baa la xaaqay dhul ballaaran baa me- dadkii dib loo dejiyey waa ballaariseen meeshii tiradii.
waa la ballaariyey dhan walba waxaa isla ballaartay qaybtii caafimaadka waa ballaaratay qaybtii waxbarashadu waa ballaaratay qaybtii Mhm.
dacwadu waa ay ballaaratay dhan walba marka ay ka ma la dhihi ballaaratay.
karaa waa deegaan cusub oo wilaayada ku soo kordhay deegaan mehe magaalo cusub oo waxay ahayd wilaayadu kusoo korodhay Mhm.
oo dhaqdhaqaaqeeda iyo socodka iyo meeshaas waxa ka socday iyo shaqada ka socotay shaqa la dhayalsan kara ma ahayn Mhm.
annagana maamul degmo oo dhammaystiran baan meesha geynaba oo macnaha tanfiid dhan oo dhammaystiran oo waaligii leh oo dacwadii leh oo xisbadii leh oo dhammaan maamul dhammaystiran baa markii dambe meeshaba aan ka dhisna maamul dhammaystiran gaadiid bay xataa lahayeen baabuur baan u gadnay oo ay ku shaqaysan jireen marka meesha waxay ahayd magaalo Mhm.
mukhayam yaroo kooban buu ahaa magaalo isku beddeshay waayahay sheekhana een, yaa maal gelinayey oo kafaalo qaaday nolosha dadkii halkaasi aad ku hayseen ee aad nooga sheekaysay ee aad intaasoo waxqabad ah u qabateen yaa idin maal gelinayey jazaaka allahu khayran een, qofna shaqadaas waxaan ku bilownay isku tashi cid aan ku tashannay inayna maalgeliso ma aysan jirin bacd allah ka xaraka ahaan ayaan howshaas u tamaninay annagaa qaadannay shaqadaas culayskeeda iyo nafcigeeda iyo dhibkeedaba annagaa dusha u ridanay waa garta amaa xilligii howsha ay socotay dad idin yimid oo dadkaasi wax u keenay ma jiraan hadday tahay nacam een, kuwa wax keenay waa ay jireen oo markaasi shuruudo iyo nidaam loo dejiyey wax looga aqbalayay een, guddiga abaaraha guud ee xarakadana soo marayey sidoo kale een, hay-ado maxalliya iyo kuwa waxa weeyaan een, caalamiya intaba waa ay jiraan ayagana s- nidaam loo dejiyey waa garta ayaa jiray ciddii Shuruudahaas markaasi ay shuruudahaas een, ku Buuxis- aqbalaysa buuxis- buuxisa ayaa wax keenaysa ciddii tiraahdaa shuruudahan waa nagu adag yihiin ama maxalliya ma mari karnana waxa weeyaan waa layska daynayey een, ma jireen dad muxsiniin ah oo idin soo booqday marka hay-adaha laga tago een, waa ay jiraan dad muxsiniin ah oo ayagana wax ka geystay intii mukhayamka uu jiray hadday noqon lahaayeen ganacsato hadday noqon lahaayeen bahda tacliinta bahda Mhm.
caafimaadka een, bulshada qaybaheeda kala duwan beeraley hadday noqon lahaayeen dad muxsiniina oo wax baxsanayay oo meesha markay arkeen juhdiga iyo dadaalka een, wilaayadu ay waddo juhdiga xarakada meesha ay gelisay dadkii waa u riyaaqeen waa garta indhahay soo jiidata qof walba wuxuu og yahay maalkiisa hadduu baxsado meel fiican inay u marayso halkaasna waxa weeyaan khayr badan baa ka jira dad badan baa Mhm.
muxsiniina wax ka geystay qolooyin een, si gaara oo wax u baxsanayeen waa ay jireen marka waa marka waa jireen waa jireen waaya marka yaa ka mid ah dadkii intii xerada shaqaynaysay idin soo booqday Een, dadkana soo booqday aad bay u badnaayeen waa garta Een, waxaa la dhihi karaa horta bulshada qaybaheeda kala duwan hadday noqon lahayn culamo ganacsato een, beeraley een, arday ciidan bulshada qaybaheeda kala duwan dhan kala duwan oo dhan nuqabo iyo dad o- odayaal ah intaba meesha waa ay soo booqdeen ama wilaayada ka socda ama wilaayad kale ka socda waa garta Een, makaatibta xarakada ee tanfiidka markaas rag badan baa yimid waa garta oo si gooni gooniya noogu yimid oo meesha nagu soo booqday Een, guddiga guud ee abaaraha Mhm.
ee xarakadu samaysay Een, lugtaba nagama bixin jirin intaba waa noo iman jireen mar walba way nala socdeen Mhm.
Een, sidoo kale qolooyinka caafimaadka Mhm.
oo runaantii aad iyo aad aan uga mahad sheeganayno aad bay ayagana u imaanayeen Een, waxay samaynayeen macnaha daweyn lacag la'aana Mhm.
ceelasha biyaha ka imaanayeen afgooye ka imaanayeen markay ka imaanayeen baraawi ka imaanayeen marka gobolku waxa weeye gobol Mhm.
markaas wuxuu ahaa gobol dhibaato iyo dagaal iyo waxba uusan ka jirin Mhm.
marka qof walba macnaha nabad baa ka jirtay guud Mhm.
taxarukaadka iyo dhaqdhaqaaqa maasha allah si fiican buu u kala socday Mhm.
Een, mu'asasaad khayriyaa yimid waa garta oo mid kuwa caalamiya iyo kuwa maxaliya waa garta Een, mu'asasaadka waad garanaysaa hadda maxaliga iyo Mhm.
khayriga Mhm.
Een, kuwa Kuwa khaarijkana kuwa caalamigana waxaa ka mid ahaa een, kuwa ka socday een, turkiga Mhm.
oo dhankaas ayaguna dad muxsiniin oo oo turki u dhashay ayay ahaayeen Mhm.
Een, suudaan kuwa ka socday masar dad muxsiniin oo ka socday oo culummo ah baa yimid Mhm.
waraysigoodana kole aljaziira xataa waad ka aragteen oo weliba dadka ugu saamaynta badnaa bay ahaayeen oo aad iyo aad ugu saamoobay marka dadkii yimid waxaa kaloo ka mid ah Mhm.
een, jeyshul cusra fi somaal Mhm.
oo ciidan guuraya oo aan isleeyahay kat- katiibo ayay ahaayeen oo hubkooda iyo qalabkooda iyo tignikadooda wataa meesha noogu yimid Mhm.
iyagoo wada macnaha raashin Mhm.
oo run ahaantii aad iyo aad ay ku dhigan tahay shicaarkii xarakada iyo jeyshul cusra fi somaal Mhm.
meeshaan ku qaabilnay khayr allahaas iyo ayaguna waxay keeneen waxa weeyaan raashin iyo agab loo baahnaa bay keeneen jeyshul cusra fi somaal waa Mhm.
ciidanka macnaha mujaahidiin katiibo ka socotay Mhm.
ayaa meesha timid gaadiidkooda iyo hubkooda ayagoo wata qaarkood tignikadiibay xataa alaabta soo saareen tignikadii xamar ka dagaalamaysa Mhm.
ee teedhisabanno raashin saareen waa garta marka run ahaanti waa dareemaysaa tacaadufka meesha ka socday marka waa lasoo wada gurmad waa lasoo wada gurmaday sidoo kale waxaa yimid een, alqaacida Mhm.
manduub ka socday alqaacida Mhm.
ayaa xerada aala yaasir yimid mu malaynaysaa Mhm.
cilaamkana waa laga sii daaya Mhm.
manduubkii alqaacida ee meeshaas maalintaa yimid Mhm.
goobjoog baan ka ahaa Een, halkaasna waxaa ku- waxaan kula kulannay aniga iyo maamulkii mukhayamka kaalin fiican bay ka geysteen Mhm.
ayaguna waxay keeneen raashin iyo agab loo baahnaa bay keeneen Mhm.
run ahaantii aad iyo aad baa arrinkaas macnaha saameyn weyn bay nugu yeelatay Mhm.
saameyn weyn bay nugu yeelatay xeradaas dadkii soo booqday Mhm.
waxaa ka mid ah iclaamka caalami iyo maxalliba ah.
Mhm.
waxaa hadda meesha intaba mar walba joogay oo ka shaqaynayay een, alkataa'ib andalus alfurqaan ayagana mar walba goobjoog bay ahaayeenoo waxa weeyaan xerada iyo waxa ka socda si Mhm.
waxay u tabinayeen mar walba mubaashara Mhm.
meeshaas dadka ugu waaweynaa ay yimid waxaa ka mid ah Mhm.
oo si lama filaana weliba ku yimid waa garta oo annagana kadan ugu ahayd Mhm.
wuxuu ahaa amiirka xarakada shabaab mujaahidiin sheekh abu zubayr taqabalahullah ilaaha ka aqbalo amiirkii baa meesha soo sidee booqday.
ku yimid sheekh wallaahi si aanan la malaysan karin buu ku yimid ma ka warhaysin adinka maanan ka warhayn mana nugu soo wargelin waa garta weliba si riqaabo ah Mhm.
oo kormeer ah warbixinnadii guddiga abaaraha ay direenna wuu arkay warbixinnadii wilaayadu ay dirtayna waa u arkay intaas kuma uusan kaaftoomin Mhm.
waxa uu run ahaantii uu sameeyey inuu meeshii intuu tegey ayuu kormeeray Mhm.
hadday noqon lahayd goobihii caafimaadka hadday noqon lahayd meeshii een, meelihii biyaha madarasada meelo badan buu lugta mariyey waa garta anigu waxaan ku baraarugay marka anoo jooga xilli salaadda maqrib markii laga baxa kadib Mhm.
baa wiilashii sheekha la socon jiray nin ka mid ah isoo wacay Mhm.
wuxuu yidhi xaggee joogtaa meeshaan joogaan u sheegay een, waa ku rabnaay xaggeen kugu imaanaa meel baan u tilmaamay Mhm.
sheekhi waaba la socdaaba war hadda maxaa iigu sheegi weyse sheekha inuu kula socdo aniga adiga keliyaan ku maleeyay waa garta bayna alcishaa waalmaqrib baan fadhiisannay aday sheekha aniga sheekha Een, intuusan warbixinta ay siinna mahadnaq meesha iyo sharafta iyo wanaagga iyo waxqabadkii meeshaas iyo sidii loo maareeyey dadkii qaxootiga markuu sheekha ka soo hadlay wuxuu yidhi niyahow dhaliilna waa jirtaa Mhm.
dhaliilo aan soo arkayn way jirtaa waa garta raqma iyadoo injaas fiican iyo wanaag badan uu sheekha uu ka dhawaajiyey haddana wuxuu yidhi meesha dhaliilna waa jirtaa buu yidhi Mhm.
meelaha qaarkood dhaliil baa ka jirta waa garta laysa alkhabaru kalmucaayana waa garta wa shahida shaahidun min ahli Waa soo- anaaba soo meesha arka anaaba soo arkuu yidhi Mhm.
anaaba hee soo arke waa garta sheekha marka waxaan idhi waxa soo aragtay bal noo sheeg Mhm.
wuxuu soo arkay wax badanoo wanaaga Mhm.
uu soo arkay halkaas waa waa ku ficnaadeen halkaas waa ku ficnaadeen qaybta tacliinta maasha allah qaybta kada qaybta sida meesha loo dhisay injineerka sida maxaa la yidhahda loo maareeyay dadka wax badan markuu ka soo sheekeeyey buu yidhi saddex qodob Mhm.
oo mulaaxado ah Mhm.
madaarista dadka aan waraysanay ee meesha macalimiinta ka ah asagoo haddee rajul caadiya asagoo ah Mhm.
uu qofka waraysanayay abu zubayr inuu yahay uma haystaan Mhm. walaalihii meesha jooga walaalihii meesha joogay
sheekana wax badanuu soo indhaindhiye indhe indhey xaggii tacliinta xaggii nadaafadda xaggii macnaha guryaha iyo qaabkii u yaaleen xaggii biyaha meelo badan buu sheekha mulaaxadeeyey marka mulaaxadaadkii dhowrka ahaa ama xagga tacliinta ku saabsaneed ardada inay xoogaa badan tahay oo u baahan tahay meelo kale in la kala qeyqeyn in la kala qaybiyo hadday u baahan meelaha nadaafadda iyo in wax lagu daro een, dowriyaadka xagga biyaha een, tubooyinka waxaan u samaynay een, meelo dadka ay biyaha ka dhaansadaan guri walba tubo lama geyn waa nagu adkaatay marka maadaama meel hadday ku meel gaara iska tahay guri walba laakiin dhowrkii guriba meel shan taraala loo sameeyey biyaha ay ka dhaansadaan marka meelahaasna waa yar yihiin buu yidhi dadka inay saf dheer galaan looma baahna ama biyaha ay ku dhibtoodaan waxaa loo baahan yahay in la badiyo meelaha biyaha adugu mulaaxadaad dhowr oo noocaas oo kale ah tacliinta iyo nadaafadda iyo biyaha ilaa hadda waan xasuustaa meelaha sheekha calaamadeeyey khayr allah ku siiyaan waa u baahannahay macnaha muraaqabadaas iyo riqaabadaas qadiyadaasna insha allahu tacaala waxay u baahan tahay waa ka- waa ka qabanayna ilahay hadduu idma marka sheekh khayr allaha siiyo dacmi fiican buu noo sheegay qadiyaadkii asaga uu sida tooska uu waxuu u soo mulaaxadeeyana hadda ha lasoo qiimeeyu yidhi isla markiiba waxa weeyaan diyaar weyu yidhi wixii lagu soo qiimeeyo waa la bixinayaa annagana markii hooshii aan qabannay waan gudbinna waxaan idhi idinkana naga tirsada hooshi waa qaban hooshi waan qabannay marka dadkii meesha soo boqday oo weliba aad iyo aad saamaynta noogu lahaa qodobadan hadda ka soo sheekeeyey markii la fiirsho saameyn weyn buu nagu lahaa waa amiirka xarakada shabaab mujaahidiin sheekh abu zubeer ilaahay ha ka aqbalo shahadadiisa Amiin.
aad iyo aad bay saameyn iigu lahayd aad iyo aad baana run ahaantii aanan u ilaawin waxyaabihii meeshaas uu ka soo qabtay jazaaka allahu khayran waa tahay sheekhana maxay tahay sababta keentay inaad dib u celisaan dadkii xerada ku sugnaa maxaad ugu deen weyseen inay xerada ku noolaadaan jazaaka allahu khayran Een, qaraarkaas qaraar adag buu ahaa Mhm.
waana qaraar sawaaba ayuu ahaa waa karta xarakadaana gaartay ka wilaaya ahaanna waana la soo gaarsiiyey Een, asbaabta keentana waana loo sheegay saas darteed baa annagana ku qaadannay waana ku fulin waa karta maxay tahay asbaabta asbaabtu waxay ahayd abaartii waa laga baxay abaartii markii laga baxay dhulku dhan barwaaq buu noqda sanadka ugu barwaaqada badan buu ahaa kun afar boqol soddon iyo saddexdii hijriyada Mhm.
roob fiican baa da'ay abaartii kadib barwaaqaa timid ab- abaartii kadib barwaaqaa timid intii abaarta dadka waa la hayay gacantaa lagu hayay waa la daryeelayay abaartii haddii laga baxay oo roobkii uu yimid uu yimid cawskii uu soo baxay tacabkii uu bilaaban rabo ayaa go'aankan nala soo gaarsiiyey Een, asbaabtana waa naloo sheegay kow ugu weynaa in haddee maadaama dadkan waxa soo barakacshay abaar ah hadda ilaahay barwaaqu keena Mhm.
midda labaad inaysan dadku noqon mashaqaystayaal Mhm.
gacmo horsada inaysan noqon dad Mm.
un wax suga Mhm.
inaysan noqone dad shaqaysta inay noqdaan waxyaabaha macnaha xarakadu meesha ay meelaha laga fikiray hadda maanta ee adduunka ama hadda xamar iyo baydhaba iyo meelaha hadda qaxootiga ay ka jiraan kismaayo iyo Mhm.
macnaha xerooyin iska dhisan oo lagu lacag qaato oo dadka lagu bahdilo Mhm.
diinta looga dhumiyo ayay iska noqdeen Mhm.
marka inaysan dadkaas ay noqon dad mashaqaystayaala gacmaha bini'aadan wax ka suga inaysan noqone dad waxa weeyaan waxa qabsada wax qabsada inay noqdaan inay ku laabtaan noloshoodii hore dadkan nolol hore iyo deegaanay degnaayeen ay la qabsadeen Mhm.
oo awowayaashooda ama guryo ay ku lahaayeen Mhm.
deegaanadii baa faaruq ah inay u laabtaan ay nooleeyaan deegaanadoodii hore ay ka soo barakaceen Mhm.
Eh, in ay dadkan wax tabcadaan ummaddan ay wax ku soo kordhiyaan Mhm.
oo qofka hadduu noqdo qof uun gacanta u taaganta oo in wax la siiya bartay Mhm.
wax ma tabcanayo sida macruufka waa waxa gaaladu ay hay-adahan ay u samaysteen xerooyinka meel walba ay uga sameeyeen mhm, dadku marka inay wax tabcadaan ayaa xarakadu ay ka fiirisa ummaddan ay wax ku soo kordhiyaan waa gartay in laga fogaado dhaqankii xuma ee hay-adaha Mhm, ee dadka waxa weeyaan lagu tugsan jiray ama dadka lagu dhibaateyn jiray haddii mhm, xeradu iska sii jirto isla dhaqankii maxaa la yidhaahdaa gaalada iyo dhaqankii hay-adaha unba adiguna fuliso waxba maadan soo kordhin mhm, daahirada gacma horsiga ah tan ugu weyn ee markaasi la baabi'inaya weeyaan mhm, si guud xarakada meel walba haddaad fiirisid wilaayaadkao dhan ilaa hadda hal xero oo qaxootiya kuma taabo mhm, limaada fatahaadii hadda ugu ballaarneed ee hadda dalka ka dhacday mhm, gaar ahaan jubbooyinka iyo shabeellada hoose iyo meelaha webiga uu maro iyo si guud meela uusan webiga marin dhibaatadu ay ka dhacday kun afar boqol afartan iyo shantii hijireeda hal xeroo qaxootiya lama samayn waa gartay dadka ugu badnaa waxay ka qaxeen wilaayada jubbooyinka Mhm, dadkii webiga ku dhirirsanaa mhm, webiga jubba meesha ugu badan ugu dhibaatada badan waxay ahayd jubbooyinka mhm, haddana xero qaxooti lama samayn karaa amarna lagu siiye mhm, dadkii marka waxaan samaynay soo qaxay tuulooyinka webiga ku dhirirsan ka soo qaxay dadkii baan u qaybinay mhm, waxaan xusi karaa dadka reer jilib mhm, dad goba way runahantii mhm, khayr allaha siiyo siddeetan qof oo dhallinyaro iyo ganacsato iskugu jira iyo shacabka deegaanka mhm, baa waxay u istaageen dadkaas dib u dejin inay u sameeyaan mhm, wilaayada la kulantay waxaa la yidhi dadkaas walaaladiin weeyaan reer jilib baa tihiin waxaa la rabaa dadkaas guryihiinna inay idinla degaan waxaad cunaysaan idinla cunaan Mm.
inta fatahaaddu ay jirto reer jilibow dadkan walaaladiinna ah ee webiga ku dhirirsan ee ayaguna reer jilibeedka ah mhm, inaad waxa weeyaan gurmad aad u fidisaan guryihiinna aad wax ka dejisaan nolosha ay idinla qaybsadaan run ahaanta waa ay ka dhabayeen arrinkaa waxaa u istaagay siddeetan dhallinyaro ah mhm, oo ganacsato iyo dhallinyaradii magaalada iskugu jira mhm, oon xarakada ahayn oo shabaab aan ahayn oo shacabkii deegaanka ah baa u Mm.
istaagay waa tahay in xero la sameeyo xilligaas marka in xero la sameeyo maxaa xilligaas lagu diiday sabab waxaa lagu diiday macnaha inay dadkan ay noqdaan dad mashaqaystayaala Mhm, inay noqdaan dad gacmaha horsanaya in dadka aan la bahdilin mhm, dadkaasi muslimiin baa layahay soo maaha waagii markay muhaajiriin iyo ansaar mhm, markii dadkii muslimiinta ay ka soo haajireen maka mhm, madiine marka ay yimaadeen ma xerooyin qaxootiyaa la ooda maya qof walba qofka walaalkiisa ah wuxuu waxa weeye asagaa asagaa qaatay Mhm, waxaa loo sameeyey waa la walaalayey mhm, adiga hebel baa walaal la taha adiga hebel baa walaal la taha adiga nin walba ninka kale ayuu waxa weeyaan intaasoo qof oo muhaajiriinu soo qaatay ragga dadka ansaarta cuntadii iyo raashinkii bay isla qaybsadeen ragna waxay yidhaahdeen khayr allahasi haddaad meel i dejisay anaa shaqaysanaya xabad kaama rabo ayagaa shaqaysanaya mhm, marka sidoo Marka- kalea ka dhacday meeshan jilib xilligaa sidoo kalea ka dhacday waa gartay rag waxaan xasuustaa guryahoodii u faarujiyey oo uga baxay dadkaa soo barakacay Mhm, dad baa guryahooda uga baxay alxamdulilah ayadoona guddigii abaaraha guddigii fatahaadda aysan qarash kaga bixin heer gobol iyo heer xarakaba ayaa dadkaasi la maarayey mhm, dhowr boqol oo qoys haddaanba oranba kun iyo dhowr boqol oo qoys bay ahaayeen haddaanan oranba mhm, macnaha wa aad bay u badnaayeen macnaha xisaab ma lahayn dadkii webigan ku dhirirsanaa xisaab ma lahayn Mm.
marka alxamdulilah tuulooyinka qaarkoodna ayagaa isku qaxay mhm, oo waxa weeyaan meelo isdejiyey oo bartooda wax loogu geynay kuwii magaalada soo galana dadkii deegaanka maareeyey mhm.
wixii wilaayadu ay maarayn karto guryo dejin kartana guryaha la dejiyey marka Mm.
alxamdulilah marka rabbilcaalamiin alayaasir marka inaad dadkii celisaan asbaabahaasaa keenay asbaabahaasa keenay in la waa cesho gartay Mhm.
sidee idinkugu suurta gashay inaad dib u celisaan dadkii xerada ku noolaa Een, run ahaantii waan kuu sheegay qaraarku qaraar sahlan dad meesha la qabsaday wax barasho ku haystay caafimaad ku haystay wax badan ku haystay haddii la yidhaahdo annaga ka wilaaye ahaan go'aankii waan qaadannay waana ku qanacna dadkii marka waxay noqotay in guddi loo diro dadkii laga- lagu qanciyo in noloshoodii hore ay ku laabtaan waa gartay lajnaa loo diray dadkii waxa weeyaan dad la qabsaday nidaamka dacwo ay ku socotay tawxiidku si fiican u galay ilmahoodii wax loo baray ayaga wax ay barteen bay ahaayeen dadku waa gartay inaanan laga hari doonin Mhm, in wax loo qabanayo dhowr bilood nolosha intay kala qabsanayaan in raashin iyo tirisboor la siin doono iyo wax ay iidaan fiican in la siin doono mhm, in deegaanadoodii ay la rabo inay nooleeyaan in meeshan kumeel gaar ay ahayd run ahaantii lajna loo dira dadkii waa la qanciyey waxaa la yidhi qof walbana alaabtiisa ha xiriirto mhm, ayagoo qanacsan muddo waxaana la siiyey saddex maalmooda marka hore waa karta yaa idin siiya xarakada na siisay gaar ahaan guddigii abaaraha guud ayaa amarkaasna soo gaarsiiyey waxaa la rabaa baa layidhi saddex maalmood xeradaas in lagu faarujiyo waa karta wilaayaduna hoosha inay qaadato waa karta dad ku dhow lix kun oo qoys weeye waxa aan haysanno waa hal maalinoo wacyigelina iyo saddex maalmoodoo shaqadaa lagu qabanayo culayska ay leedahay waa dareemaysaa isla markiiba waa ka walaayahaan waan fariisannay sidee lagu raraa guddiga abaaraha waxay naga qaateen dadkaasi waxay cuni lahaayeen muddo lix bilooda iyo sahaydooda inay siin doonaan iyo iidaankooda baabuurta shidaalkooda iyo sahaydoodan inay siin doonaan guddigii guud ee abaaraha xarakadu ay soo dirtay ayaa naga qaatay annaga ka walaayahaanna dadkii qancintooda een, hooshii dadkii u diyaargarayntooda iyo raridoodaa nala siiyey waa karta iyo wixii agaba ay meeshaas dadka kaga guuri lahayn inaan qaadano annagu waxaan samaynay marka saddex maalmood maadaama ay shaqada ugu badan saddex maalmood la rabo in lagu soo afjaro dadka la rarayana waa lix kun oo qoys dad ku dhow waxaan guda galnay inaan howsha ka fariisanno waxaan go'aan ku gaarnay in dhammaan boostojooyinka baabuurta ay ka baxaan min baraawe ilaa wallaweyn ilaa ceelasha biyaha in muddo saddex maalmooda la hakiyo baabuurta yararkaa mooye baabuurta waaweynoo dhan in la hakiyo lasoo shaqogeliyo wixii baabuur weyn oo wilaayada soo galay iyo wixii ka baxayo faaruqana ayadana insha allah howshaas inay ka qayb qaataan waxaan marka aan isku keennay shaqadaasaan kala qaadannay degmooyinkiina awaamirtaa la siiyey waxaa soo howlgalay laba boqol soddon iyo toddoba baabuur waa karta baabuurka ugu yarna uu hoomaya waa karta inatare ud kantar ayu nooc bay iskugu jireen in laba boqol soddon iyo toddoba baabuur baa barxadda weyn ee lambar konton la soo istaajiyey waa karta qayb qayb baa marka loo soo gelinaya baabuurta dadkana qayb qayb waa la nidaamiyey waa karta qolada kunturwaaree rabta meel baa lagu feeliyey qolada sablaala wadata ee rabta meel baa lagu feeliyey een, dadka xudur iyo bay iyo bakool raba meel baa lagu feeliyey qolo walba meeshooda lagu feeliyey
deegaan deegaan deegaan deegaan baa laisku raaciyey waa karta lambarrana waa la kala siiyey waxaana la siiyey raashinkoodiina baabuur baabuuraa loogu raray qolo walba baabuurkooda u rareen wixii la siin lahaa lix bilood ay ku noolaan lahaayeen waa loo raray trisboorkoodina gacantaa laga saaray halkii baa marka shaqadii baa bilaabatay bifadlillaah wa biraxmati saddexdii maalmood shaqadu waa noogu dhammaatay maalintii saddexaad hal qof mukhayamka alyaasir ma uusan joogin qadiyaddaas marka ay dhacday iclaam weyn baa loo sameeyey dadkii markii la celiyey macnaha warbixinta saan ku helnay hay-adihii iyo kuwii kaloo meelahaas mukhayamaadka ka sameeyey macnaha layaab bay ku noqotay waa karta in macnaha dad intaas la eg in la raro macnaha saddex maalmood gudahoodana lagu raro noloshoodii dib ay u bilowdaan macnaha wax ay raalli ka ahayeen hay-aduhu ma ah arrinkaas in dadka mu- soomaaliyeed la barana xoogaa kuma aysan farxayn warbixinta aan helayna weeyaan waxaa marka lasoo diray dad badan oo hay-aadka u shaqeeya oo warbixintaas raba see dadka lagu raray nooca lagu raray qaabkeebuu ahaa walaaladii howsha ku shaqada lahaa wax badan bayna soo gaarsiiyeen marka injaaz weyn buu ahaa run ahaantii guddiga waana ku guulaysa waana ku guulaysanay waxay ahayd macnaha qadiyad aad iyo aad saameyn ula ay ahayd dadkaas marka waxaa kaloo la siiyey oo markii meelaha la geeyey sanadkaasi zaka ayaa soo baxday soomaa zakaa la qaaday zakada anigu markaa shabeellada hoosaan waali ka ahaa waxaa nala siiyey xoolihii la qabtay sanadkaas baa wilaaye ahaan waxaa la yidhi dadkii u qaybiyey dhibaatada ay ku dhacday degmooyinka ugu badanoo laga qaybiyey qoryooley kurturwaari baa u badneyd dacaaraha iyo soonahaas dadka ugu badanoo lo'da ay ka dhammaatay waxay noqotay in dadkii xoolo nool baa loo celiyey waa karta oo zakadii zakada meelo badan bay ka kala timid degmooyin badan bay ka timid laakiin degmooyinka ugu saameynta badnaa ee xoolaha ay ka dhammaadeen ayaa loo qaybiyey alxamdulilah rabbilcaalamiin muddo yar gudaheedana dadkii xoolaha la siiyey ayagaaba zakadii bixinayaba qof walba kii beer lahaa beertu waa u tarantay kii xoolo lahaa xoolihii waa u tarmeen sanadkaas sanadkii ku xigay waxaan xasuustaa gobolka shabeellada hoose kun afar boqol soddon iyo afartii hijiriyada markay ahayd iyo kun afar boqol soddon iyo saddexdii hijiriyada weli walaayada shabeellada hoose xilliga ugu ugu dhaqaalaha fiicneed ugu wax soo saarka badneed ayay ahayd bifadlillahi wa biraxmati waxayna ku timid een, ilaahay subxaana wa tacaala webiga noo soo buuxiyey barwaaqadii roobka iyo tacabkii oo run ahaantii aad iyo aad u badat- u ba- u batay iyo juhuuddii bacdallah juhuuddii la qabtayna ilaahay waa uu miro dheliya dhammaan ilaahay subxaana watacaala waa u barakeeyey jazaaka allahu khayran sheekhna xilligii alayaasir waxaa dalka joogay hay-ado badan oo gacanta ku hayay xeryo qaxooti kuwaasoo ku kala yaala guud ahaanba dalka gaar ahaan muqdisho kale maxay xerada alayaasir kaga duwaneed xeryahaas
run ahaantii wax badan bay kaga duwaneed hadday noqon lahayd dhanka maamulkii meesha loo sameeyey iyo sida loo maareeyey way kaga duwaneed dhammaan hay-adihii iyo iclaamkii guud ee meeshaas yimid iyo dadkii soo booqday wax ummadoo dhan ay ka marakaceen bay ay noqotay buuq ma leh qof walba nidaam buu meel u fariisanayaa dad qaaqaawan ma jiraan dad waxa weeyaan ishu ay ka naxayso xataa ma jirin marka xagga nidaamka nidaam fadhiya oo idaaraysan ayuu ahaa dhanka tawsiica iyo dadka markuu wax loo qaybinayo waan kaga duwanayn meelaha kala fawdo iyo waad aragteen waa la isdhacaya waa la kala boobaya markii mararka qaar dhiig baa ku dhiig baa ku daadan dad dada lagu dili dad baa lagu dilay kuwaa lagu dhaawacaya qofkii wuxuu soo qaatay si nadiifa kuma helayo nidaamka wax loo tawsiicinaya nidaam fadhiya ayuu ahaa xagga dhismaha iyo xerada sidaan u dhisnay oo u qaabaynay ayadana waan kaga duwanayn sida loo injineeriyey sida ay u dhisneed maasha allah qaybaha ay ka koobneed meel xagga macnaha deegaanka waxaan isleenahay waa kaga duwanayn xagga nasaahada iyo hufnaanta meel wax lagu kala qaadan dad culamaa baa joogay wax rishwaa kama jirin xoolahii qof walba wuxuu keenay meel baa lagu ridaya waa lagala xisaabtamaya marka waxay ahayd hufnaan baa ka jirta sidoo kale waxyaabahan kaga duwaneen waxaa ka mid ah ashacaa'ir alislaamiya ayaa meesha la noolaynaya ixyaa ashacaa'ir alislaamiya waa la noolaynaya xijaabkii gabdhihii xijaabbay wateen wiilashii waxa weeyaan maasha allah tadayunkii baa meesha ka muuqday ikhtilaad iyo waxa weeye rag iyo dumar isdhexboodayana kama aysan jirin markii cunto la qaybsanayo oo waad aragtay xerooyinkaas waxa weeyaan rag iyo dumar waa isdhexboodayaan meeshan waxa weeyaan shacairta islaamka oo dhan baa meesha ka muuqatay waa kaga duwaneen waxaan kaga duwaneen dacwadii dadkan dad muslimiina wooye addacwa ilallahi baa meesha ka socotay mikrofoonaha ku rakibnaa dacwo shaaric baa ka socotay masaajidda masaajid baa meesha ka dhisneed waa kaga duwaneen ya xerooyinka qaxootiga masaajid masaajid maa loo dhisaa may waxaan kaloo kaga duwaneen madaaris qur'aanah oo ilmuhu ay wax ku bartaan baa meesha ka furneed maraakis dacwiyo dadka waaweyn ya tacliimulkibaar baa meesha ka jir dadka waaweyn baa wax la barayay ilmihii markii wax la baray waalidka in wax la baray noqoto waa kaga duwannaha waxaan kaga duwannahay nadaafaddii baan kaga duwaneen nadaafaddaan kaga duwaneen qaybo caafimaada ayaan kaga duwaneen oo meel isbitaal ahaana ayuu ayay lahayd muqayimka alyaasir uu lahaa isbitaal baan kaga duwaneen sidoo kale cudurrada faafa alxamdulilah rabbilcaalamiin markii la dabdiyey nadaafaddii iyo caafimaadkii intaa ummaddaas ay ku noolaayeen wax cudurro faafa ah ama maxaa layidhi shuban ah ama macnaha xanuunno kale oo faafa meesha kama dhicin bifadlillahi wa biraxmati ilaahay baan uga mahadnaqaynaa marka waa kaga duwaneen halka meelaha kale layidhi cudurraa ka dilaacay intaasaa ku dhimatay xerada marka waxaasna waxaa keenaya waxa weeyaan macnaha sida loo maareeyey iyo nadaafad darrada iyo caafimaad xumada meesha ka jirta oo ummaddu ay isqaadsiinayaan marka annagu wax badanaan kaga duwaneen xerooyinka kale run ahaantii waa waxa keenay sababay in dadkii meelo kale oo murtadiintu ay joogaan ama gaaladu ay joogaan ama hay-adaha ay wax ku bixiyaan inay intay soo laabtaan markaska aalayaasir inay yimaadaan waa waxyaabihii ku kalifay dadka alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaa hadda ilmihii waagaa dhashay meesha ku dhashay ilmihii aalayaasir baa laleeyahay maanta dadkii waagaas joogay waxa weye dadka qaarkood maanta markaan is aragno ma i taqaanaa maya waxaan nahay dadkii waagii aalayaasir marka alxamdulilah maantay dad badan oo run ahaantii aan ree aalayaasir aan isla nahay baa maanta wilaayaadka ku nool qaarkood waxa weeye ilmahooda maanta waa mujaahidiin qaarkood ayagii baaba jihaadka soo galay bifadlilaahi rab markii wanaag ay arkeen camalkii qaabiliyad bay yeesheen ayaga camalka soo galay oo jeclaaday marka alxamdulilah rabbilcaalamiin intii maanta gaalo ay ay ka faa'idaysan lahayd muslimiintaa ka faa'idaysatay alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay baa uga mahadnaqayna marka laga soo tago xeradii alyaasir ma jireen xeryo kale oo mujaahidiintu ay gacanta ku hayeen oo dadka qaxootiga lagu qaabili jiray xilligaas jazaaka allahu khayran waa ay jireen xeradaas waa xeradii ugu weyneed waxaa jira xerooyin kale macnaha shan kun iyo lix kun oo qoys keliya dadku ma ahaene boqolaal kun bay ahayn dadka soo qaxa dadkii abaaraha ay soo qaxiyeen marka dadkii fakta horeba ay culaysku ku dhacay weye dadkan dadkii kale waxaan ku celinay degmooyinkooda mithaal degmada kurtunwari oo markaas dad badanna ay aalayaasir ay ka joogeen haddana intii dambe waa la celiyey kuturwaari baan waxaan uga samaynay meel xero ah oo dadkii waxa weeyaan maadaama xoolihii wixii ka soo dhammaadeen halkaas waxaa ku noolaa kun iyo sagaal boqol oo qof oo qof waa taqriirka waagaas aan diray baan hadda halka aan ku hayaa kun iyo sagaal kun iyo sagaal boqol oo qof baa meeshaas ku jiray kunturwaari maamulka degmadaana gacanta ku hayay maryin gubay ee baraawo ka tirsan jidka dheeroo isku xiran muqdisho iyo baraawo ku taalla baraawona u dhow saddex boqoloo qoys baa ku jiray degmada baraawo ayaa gacanta ku haysay bulamareer laba boqol oo qoys ayaa waxa weeye lagu hayay ambareyso oo ayadana sidoo kale ka tirsan baraawe waxaa lagu hayay laba boqol iyo konton qof dadkaas oo iskugu jira dadkii reer sablaale iyo reer baraawo deemay oo ayadana baraawo ka tirsan kun qoys baa meeshaas ayadana lagu hayo lagu gacanta lagu hayay qoryooley degmada qoryooley laba boqoloo qof baa ayagana gacanta lagu hayay oo waxa weeyaan dadkii qaxootiga ay soo barakacay ka mid ah torotorow ayadana sidoo kale degmada torotorow waxaa gacanta lagu hayay laba boqoloo qof marka intaas wilaayada gacanta ku haysa intaas wilaayada gacanta ku haysa alayaasirna waa furneed aaryaasirna waa furdheen intaanna waa intii dambe oo marka dadkii meelihii deegaanadooda lagu ceshay marka ummaddo dhan haddii meesha iskugu tagto micnaha culeysku waa u badanaya marka waxaa go'aan lagu gaaray in deegaan walba meel loo sameeyo dadka waxa weeyaan gacanta in lagu hayo waa tahay marka laga soo tago tajrubadii aalayaasir maxaa kale oo intaad waaliga shabeellada hoose aad ahayd aad ku guulaysateen tajaarib kale oo aad samayseen jazaaka allahu khayran waxaan kaloo samaynay tajribadii mu'asasadii aan u bixinnay alamal waa garta alamal waa rajo soo celin bay annaga nooga dhigneed mu'asasadaas marka laba markas bay gacanta ku hayso markas ilmihii waxa weeyaan darbajiifka ama dhallinyaradii baalashlayaasha ayaan soo aruurinay oo aan waxaan u samaynay meel ay wax ku bartaan laguna dhaqaalayo xalqada qaybteeda horaan ka soo sheekeeyey ardadaas alxamdulilah rabbilcaalamiin waa ay najaxeen macnaha tajruba naajix ay ahayd tajrubada ayadana muasasadii alamal ay gacan ay qabatay waxaa ka mid ahaa mustashfa alamal liricaayat almajaaniin isbitaalka alamal ee dadka macnaha dhimar kala lagu ricaayadinayo lagu waxa weeyaan xanaanaynaya lagu xanaanaynayay isbitaalkaas marka waxaan ka furnay degmada baraawa asbaab baa jirta nagu kalifta marka kadib markaan aragnay dadka waalan iyo tiradooda aad bay u tiro badnaayeen waa garta go'aankaas markaan qaadanaynay waxaan joognay degmada marka waxaa markaas degmada marka degmooyinkood dadka walwaalan ay ugu badan yihiin bay ka mid ahayd ayadoo markaas aan shaqada bilownay oo meel dadkaas aan ku xanaanayn aan u samaynay oo ree marka dadkii waalwaalnaayo marka markaas aan xoogaa aan soo aruurinay ayaa waxa weeyaan culayskii xamladii ayaa dhacday sidii baan marka meesha aan kaga soo guurnay xarunta labaad waxay noo ahayd marka degmada baraawe waa garta degmada baraawe markaan joognay waxaan haddana mashruucii baan dib boorka uga jafnay waxaan diiwaan gelinay dadkii waalwaalnaa ee degmooyinka joogay hadday noqon lahayd baraawe buulamareer qoryooley dhammaan degmooyinka kurturwaarey sablaale toorotoro jannaale awdhigle waa diiwaan gelinay markaas culays xagga cadowgana waa u jiray kuwa waxaa jiray marka dadka waalwaalan ee hadda degmana aan joogin laamiyada badanaa taagtaagan iyo jidadka waaweyn halkaas baabuurta gacanta u hoorsada meelahana taagtaagan cadiyadaas marka markii aan soo diiwaan gelinay degmo walba maamulka degmada lajnana waan u xisaarnay maamulada degmadana waan gaarsiinay maamulada degmada marka waxay macluumada soo siinayeen guddigii wilaayadu ay dhistay mas-uulka caafimaadka gobolkana guddigaas mas-uul u ahaa mas-uulka caafimaadka gobolka ayaan mas-uul uga dhignay ninkaasaa marka macluumaadka lagu soo aruurinayay howsha marka ay dhacday taliya xisbada gobolkana qayb buu ka ahaa markii macluumaadkooda aan soo dhammaystirnay ayaan waxaan guda galnay inaan xaruntii aan u diyaarino waa garta xaruntii marka magaalada baraawe inaad aragtay waad aragtay baan u malaynayaa hormuud ama saldhigga meel waxyar ka sokaysa ee bangiga dhexe ee dowladdii hore siyaad barre meel ahaan jirtay oo markaasi burbursaneyd ayaan dayactir ku samaynay guri weyn buu ahaa aad iyo aad u quruxsan halkii baan dayactir ku samaynay meeshii baan marka aan u habaynay derbi weyn waa ku sawiran guryihiina waa dayactirnay qayb quraansaar iyo qayb caafimaad iyo qayb jiifa iyo qayb waxaan ka dhignay raashinka lagu siiyo halkaasaan marka aan u diyaarin dhul xoogaa fiicanoo baaxadlana waa ay haysatay halkii baan marka markaan diyaarinay maamulkii meesha ka shaqayn lahaana waan diyaarinay taariikhdu markay ahayd kun afar boqol soddon iyo afarta hijiriyada bishii sagaalaad waa garta ayaan bifadlilah qaybtan marka fikradda qaybteedii labaad markaan marka hore hadda waa xoogaa waxaa naga galay habac maadaama weerar iyo culays uu cadowga xaggiisa ka yimid shaqadan dambe markaan qabanayno wuxuu waxay ahayd kun afar boqol soddon iyo afarta hijiriyada bishii sagaalaad ayaan hirgelinay isbitaalkii waa garta wax walba oo howshaas ay keensan karto na waa u dhammaystirnay n waxaan helnay rag ku takhasusay macnaha howshaas oo run ahaantii aan kala tashanay qaybta dhimirka dad bay noo tababareen macluumaad badanna waa ayna siiyeen waa garta dawooyinka dadka la siinayana ayaga xataa qayb bay ka qaateen khayr allaha siiyo howshaas marka sidii baan ku galnay waa garta waxaan idhi dadkii hala soo qabto isla markiiba dadkan waa lagu shaqaysanaya jin baa ku shaqaysanaya qaarkood shayaadiin baa ku shaqaysanaysa raggii qaarkood habeenadaas shaqadu ay socoto qofkii adkaarta hilmaamay ninkii adkaar hilmaamay macnaha waxbuu arkay waa garta macnaha wax la yaab leh baa dhacay annagana marka waxay noqotay ninkii difaaciisu adkaan waayo in lasoo weeraro in lasoo- in lasoo weeraro marka maxaa ka mid ah calaamaadkaas calaamaadka macnaha qofkii hurdada ka sasaya raggii shaqada hoosa hooshu gacanta ku jiray macnaha in lasoo weeraray iyagiyaa xanuunsaday ayageeba qaarkood xanuunsas in qur-aan la saara ay noqoto marka waxay noqotay in laysku wacyigeliyo in qur-aan la akhristo markii dambena waa laga guulaystay alxamdulilah rabbilcaalamiin macnaha dad meel ku xirxirnaa oo jin iyo shayaadiin meel ay ku xirxirtaan oo qashinka iska qaadan jiray baa faraha lala galay marka waxay noqotay weerar inuu yimaado marka raggii waxay noqotay ayaguna inay difaac ayagana galaan ricaaya in la sameeyo ayagana loo difaac- sameeyo oo maxaa la yidhaahdaa in- inay adkaari ay akhristaan ilaahay baa nagu guuleeya hadda qof shaqadaas ku jira waa shima jirin ayadana waa laga gaashaantay adkaartii iyo aayaadkii ilaahay iyo quraan as- akhriskii waa la badiyey waana laga guulaystay marka dadkaas tiradooda waa garta waxay ahayd soddon iyo laba qof baan shaqada ku bilowna waa garta soddon iyo laba qof oo degmooyinka laga soo ururiyey oo degmooyinka laga soo aruuriyey walaalow dad waxyaabaha layaab kale xusidda mudan waxaa ka mid ah walaal hadda kahore nin odayo mas-uuliyiinta xarakada ka mid ah baa qadiyad ugu baraarujiyey dadkan waalwaalan oo jidadka taagtaagan wuxuu yidhi nimanyahu dib u fiiriyay ka walaayahan dadkaas calaamaadka iga muuqda waxaan u arkaa buu yidhi inay yihiin dad mukhaabaraado lasoo dirsaday qadiyaddaas marka anoo maskaxda ku haya oo aan isdhihi karo qadiyaddaas dalal badan baa adeegsada dadka walwaalan u adeegsada inay macnaha ay macluumaad iyo shaqooyin u fuliyaan surdoonnada qaarkood waa iswaalaan waxaa dhacday dad meelo lagu ogaa oo walwaalan qaarkood jidka ay taagan yihiin weliba jidka u dhexeeya baraawa iyo buulamareer kuwa taagtaagnaa kuwa buulamareer qoryooley meelaha wax laga soo calaamadeeyey saddexdaas meelood baa ugu waaweynaa markii shaqada ay bilaabato kuwa qadka ka bax ilaa haddana ma hayno waa garta waa ilaa la hadda waayey waa la waa waa garta war dadkan waa ma nin waalan baa ogsoon in macnaha la qabanayo may shaqada xataa waxaan ka dhignay hal habeen in lagu soo afjaro macnaha waxay bil- koo iyo toban saac bilaabat shaqada noo degsaneed waxay ahayd afar saac habeennimo shaqadaas inay soo dhammaystiraan dadkaasna xaruntooda inay ku jiraan waa garta marka shaqa koo iyo toban saac oo galabnimo bilaabat afar saac habeennimo soo afjarmaysa intaas macluumaadka qofkaas uu ogaan karo maxay tahay dhuumashada intaas la eg xataa qofkan hadduu maalin kalea meel kale lagu arki lahaa ilaa hadda lama hayo xaaraan bay ka tahay waa garta dadkaa saddex sano iyo ka badan baan haynay dib dambe dadka looma arag walaaladu marka rag badanoo haddee dadkaasi arki jiray waxay yidhaahdeen waxaa noo soo baxday shaqadan shaqo fiican inay ahayd u baahneed in mar hore laga la sameeyo marka alxamdulilah rabbilcaalamiin hadday jaajuusiin noqon lahaayeen jawaasiis hadday noqon lahaayeen hadday noqon lahaayeen dad balaayo kale ay ku shaqaysanaysaba intaba waa la soo aruuriyey meeshaana lagu jamciyey halkiibaana shaqadoo looga bilaabay waa garta shaqadii markaas la bilaabay qayb qur-aan saar qur-aan baa la saarayey qur-aanka lagu daweynayey culammadeena soo booqata waxaa ka mid ah waaga sheekh cusmaan khayr allah siiyo dad badan boo meesha ku qur-aan saar sheekh cusmaan dacw sheekh cusmaan dacwa dadkeena soo booqday waagaasu ka mid ahaa oo meesha dad badan qur-aan ku saareen culamo kalena waa inoo timi nin u xil saaran oo dadkaas qur-aan subax walba ku akhriyana waa uu jiri jira sidoo kale waxaa jiray maxaa lahayd sameecad dadkaas u daaran oo mar walba qur-aanka iyo baqara iyo suuradaha qur-aanka ilaahay baa mar walba loo shidi jiray waxaa jiray dawooyin xagga dhimirka oo loogu talagalay oo la siin jiray dhammaantood ayadoo rag khubara ah oo caafimaad ku takhasusay qaybahaas aan kala tashan jiray oo meelo kala duwan soomaaliya ka jooga raggii hooshaas wax ka bartayna markaas ay noo joogeen run ahaantii wax badan baa lagu guulaystay waa garta dufcadii hore ee caafimaadday waxaan soo saarnay kun afar boqol soddon iyo shantii jireedad aakhirkeeda degmada baraawo xaflad laga dhigay ragga qaarkood su'aalihii markaasi la weydiinayay ayay ku dhaceen waxaa ka mid ahaa nin jiray afartan iyo dhowr sano su'aalihii la weydiiyey waxaa ka mid ah intee jirtaa markaasu wuxuu yidhi waxaan jiraa siddeed iyo toban sano siddeed iyo toban sano waa meeshii ugu wardambaysa ugu war dambaysay inaad siddeed iyo toban sano jirto ma hubtaaba ay idaacaddu ku tiri waxa waa hubaabu
waaga waxaa la yidhi maxaa ku tukataa hadda salaada iqaabka waa la bara markaasu wuxuu yidhi alif axmalaan ku tukadaa waa garta alif axmal baa hoos ku haltaa kurkulaba leh marka waxaan idhi kan waa meeshaa lagu celinaya meeshaa lagu ceshi meeshaa lagu ceshi intii kale waa bara muuseen intii markaasi marka caafimaadday imisaa marka bogsatay qaybtii hore baraawo ahayd Een, waa iyadii haddana ah, laga soo guuray baraawo dadkii marka intii bogsatay hadda horaa loo fasaxayba qofkii caafimaada anagu meesha kumaanan haynayn dadkiisa ayaan siinayn dadkiisaan ku wareejinayn intii markaasi ay wax u dhinaayeen waa soo rarnay kuunyo barrow isbitaalka hadda kuunyo ku yaalla gadaashiisa ayaan gurya uga dhisnay halkaasaan ku hayn waa garta ayadan xafladdii ugu dambaysay waxay dhacday kun afar boqol soddon iyo toddobada hijriyada bishii rabcu thaani oo dad badanoo culamo iyo odayaal iyo ganacsato iyo caa- bahda caafimaadkaba waa ay ka soo qayb galeen halkaasaa marka lagu soo gebgebeeyey kun afar boqol soddon iyo toddobada hijriyada dufcadii u dambaysay halkaasi ku soo dhammaatay soddon iyo labadii qof hal qof oo dhintay oo tii rabbi u timid mooye waxaa soo haray soo maaha soddon iyo kow qof hal nin oo waayeelah oo markaa dadkii waalwaalnaa muddo xataa baraawu nala joogay kuunyo barrow waagii la keenay ayuu dar alla u dhintay isagoon wax dhiba u- isagoon qabin waxaa soo haray laba qof labada qof nin ka mid ah haddee inuu durnaabaan anagu u eedeynayn waa garta nin duran oo kolle meelahaas laga- lagu soo duray waddamadaa shisheeye dadkoodii u caali waayeen oo meesha la keenay asagana annaguna wax badan waa laga qaban waayey iyo nin oday waayeelah oo asaguna isku dardarsamay oo dadkii waalwaalnaa ka mid ah labadaas qof marka laga reeb markii laga reebo intii kale waa shaqo gasha waa bogsadeen waa bogsadeen bifadli illaahi wabiraxmati haddana waa joogaan haddana waa joogaan Een, walaalka hadda isbitaalka Kunt- kunturware Mm.
mas-uulka ka ee markaasna mas-uulka ka ahaa waagii baraawo iyo kuunyaba mas-uulka ka ahaa wuxuu ii sheegay nin ka mid ah ee dadkii laabtay ee noloshooda ku laabtay cadowga markii bulmareer ay soo gelayeen ayuu wax weeyaan ayay dhaawaceen waa garta walaalku soo wuxuu yidhi niyow cadowgii ilaahay baan la dagaalamay af aan kula dagaalam waa i dhaawaceen marka qadiyad macruuf ay ahayd marka dad mas-uulkoodii soo wacaya dhibaatadooda u sheegaya og mujaahidiinta iyo cadowga ilaahay waxaa ka dhexeeya bay noqdeen qaarkood meesha hadda aan joogay iguna nool yihiin buu yidhi ayagoo maxaa la yidhaha shaqaysta qaar beerley qaar xamaalayaal marka alxamdulilah rabbilcaalamiin dadkaasi way caafimaadeen waxaan isleeyahay marka ummadda dadka macnaha ama ha noqdeen darbijiif ama ha noqdeen dadka waalwaalan haddii ricayo loo sameeyo in dadkaasi ay noqonayaan dadka dadka ugu wanaagsan daryeel xumo unbaa ummadda haysa haddii daryeel ay helaan waxyaabaha dadka qaarkood waxay u baahan yihiin maskaxdooda in la dejiyo bas ah qaarkood waxay u baahan yihiin jin iyo shayaadiin baa ku jira in waxaweye laga quraamiyo u baahan yihiin kuwa waxay u baahan yihiin xanuuno kalaa hayaa laga yaabaa in laga daweeyo marka haddii dadkaasi lala tacaalo wax badan baa ka imaanaya noloshoodii ay ka dhaceen bayna dib u bilaabayaan Een, waxaa la yaab kale oo waa dhowta aan maasha allah dowlal islaamiya fi afghanistan oo hadda run ahaantii arrinkaas u istaagtaan arkay maalin dhoot filin ay soo saareen injaazaadkooda maalmahan filimaan bay ka soo saaraan baabuurta ay samaynayaan diyaaradaha ay sameeyeen ciidamada ay- waxa weye een, mustashfa almajaaniin ay ayay sameeyeen sameeyeen oo dadka ayagoo madaxa ka xiiraya ayagoo maxaa la- u qubaynaya ayagoo waxbaraya ayagoo maasha allah tajribadan xarakada ugu horreysay xaraka shabaab almujaahidiin asasat lamal muasasat alamal khayr allah siiyo marka waxa weye mujaahidiintu dad dadku wax badan bay u hayaan wax badan bay u hayaan qolo walba iyo wilaayo walbana tajrubay haysaa marka tajaarubtii aan soo marnay in ummadda loo bandhigo run ahaantii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan isleeyahay fara kuma qodna haddii qof walba iyo nin walba oo mas-uula wixii uu soo maray oo tajaariba hadduu ummadda u bandhigo ama uu qoro waxa waye wixii ummadda naga dambeeya iyo ummadaha kalena waxay u noqonaysaa tusaale fiican tusaale fiican bay u noqonaysaa meel laga ambaqaado jazaaka allahu khayran wahagaagkaasi wuxuu ahaa sheekh maxamed abu cabdallah تبقى على القمة نريد لحقنا صوتا سئمنا السير في الظلمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة نريد لحقنا صوتا سئمنا السير في الظلمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة